dagaal u dhexeeya ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin iyo askarta kenya ayaa ka dhacay deegaanka qooqaani xalay ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin waxay weerar ku ekeeyeen fariisina halkaasi kenyaatigu ay ku leeyihiin diriyaanka hubka labada dhinac isweydaarsanayeen ayaa laga maqlayay qooqaan iyo nawaaxigeeda in muddo ayuu halkaasi dagaalku ka socday faahfaahin dheeriya kama inaan helin wixii khasaare ah ee dagaalkaasi ka dhashay deegaanka qooqaani waxa uu ka mid yahay meelaha fariisimaha ay ku leeyihiin ciidamada kenya ee istaraatiijiga amaba muhiimka u arkaan laakiinse xarakada shabaab almujaahidiin ayaa in muddo ah waxa ay asaga iyo deegaanada kale kenyaatigu jubbada hoose uga sugan yihiin waxay ka geysanaysay weeraro isdabajooga oo kuwa oo kenya askar badan looga dilay oo kuwo kalena looga dhaawacay ciidamada kenya ee halkaasi ku sugan ayaa kuwa goodoona oo dhufaysyadooda ku jira dagaal u dhexeeya ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin iyo kuwa jubbaland ayaa xalay ka dhacay degmada afmadow ciidamaha hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa jihooyin kala duwan waxa ay ka weerareen ciidamada jubbaland ee halkaasi ku sugan ciidanka jubbaland ee la weeraray waxa ay saaxiibo la yihiin islamarkaasina difaac u yihiin ciidamada kenya ee halkaasi ku sugan dhowr maro hore sidan oo kale ayay la kulmeen weerare askar looga dilay kuwana looga dhaawacay weerar ayaa xalay waxaa lagu qaaday qaar ka mid a ciidamada dowladda federaalka ah ee ku sugan inta u dhexaysa muqdisho iyo afgooye weerarka ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka lafoole gaar ahaan halka loo yaqaano shanta lafoole dagaal ayaa qabsaday ciidamada dhufaysyada ku leh deegaanka lafoole in muddo ayaa halkaasi lagu dagaalamayay dadka ku dhaqan lafoole iyo agaarkiisa ayaa maqlayay rasaasta labada dhinac ay isweydaarsanayeen